kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington barnaamijka toddobaadkan wuu ka duwan yahay kuwii hore oo waxaa marti ku ah oo khadka telefoonka ku wada jira iyagoo saddex waddan kala jooga alfanaan suldaan seyraar guhaad oo jigjiga ku sugan abwaan cabdulaahi axmed dayib oo loo yaqaano cabdulaahi xawayaan oo isaguna gobolka michigan ee dalkan maraykanka jooga iyo ustaad siciid nuur guure jinni ishumi oo nairobi ku nool saddexdiinnaba ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington ee idaacadda v o a waayahay bal aan ku bilaabo abwaanka abwaan cabdulaahi xawayaan marka ugu horraysa horta intaanan wax kalaba u gelin magacaagoo saddexan waxaa la yidhahdaa cabdulaahi axmed dayib laakiin cabdulaahi xawayaan baa lagu yaqaanaa magacaas aniga waa waa waan ka leexleexanayay oo waxaan u haystay in lagugu xanto laakiin waxaa ii soo baxday hadda in magaca adiga aad door bidaba uu yahay muxuu ku yimid magacaas magaca walaal aad baa horta umaaqsantay waa ku salamaya jirkutay maadaama ad nagu macsuutay meeshan sida kale maadaama bulshada ay ku wareertay magacan magacan aniga ma aha waxa weeyaan aabbahay aabbahay baa wuxuu dhalay saddex islaamood buu qabay wuxuu dhalay sagaal wiil oo matanaaba oo hal sanna dhalay markaasaa la ninkan sida xawayaanka u dhalay halkay ka odhalay maasha allah dadkoon cusub u jebiyey waa gartay
xawayaanka u dhalaya marka halkay maasha allah maasha allah aha meeshay ka raacday aad iyo aad aad iyo aad aad aad iyo aad marka waa waa abwaan cabdulaahi xawayaan goormaad soo bilowday adiga in aad samayso heeso oo aad alifto niyo ma fogeyn muddo fog maaha waxa weeye anigu horta waxaan isku arkayna waxaan samayn karo laba kun iyo markay ahayd labadii yaan arkay inaan samayn karo marka waxaan tidhi niyo weli waad yartay dib uga joogso sidaad waxbarashada gasho markii aan jaamacaddii galay aan jaamacadda soo dhamaystay aduu laba kun iyo afar iyo tobankii yaan heestii horreysamay hadda heesahaga imisay marayaan inta youtube ku jirta waa shan iyo soddon shan iyo soddon labada kun iyo afar iyo tobankii iyo labada kun heestii heestii ugu horreysa waxay soo gashay waxaa qaaday markaa aad heesaha bilaabayso waxaa laga bilaaba haddaad xaas leedahay xaafadaada laga bilaaba waa gartay youtube soo gasho ano xaaskayga mahadsan ka salaamay oo khadra qanif calaleeda jigsiga joogta iyo saddexdeeda carruurta yaan ka bilaabay iyadaa ka bilaabay waxaana qaaday siciid nuur gure jinishumi isagaaba ku luuqiyey isagaa ku luuqiyey isagaa laxan ka saaray heestii ugu horreysa youtube gasho waa xaaskayga ahayd waa gartay heestaas bal wax ma naga maqashiin kartaan maaniga ninkii qaaday baaba qadka ku jira laxankana u sameeyey
waa run anig waan ku jiraa laakiin waa baasha adduunyada hadda hal meel iskugu tagto youtube-ka laga helaa
waa gartay waa gartay dadka qaarkood inta ku taqaano mooyaane waxayba moodaanba in laxanka oo keliya aad ku kooban tahay waa ware weligay waa soo hesi jira anigoo oo naqa kuwii aroosyadii awaas carruurtay dhaleen hadeer waa yeelo oo afarta jira waa garta waa garta waayahay marka adiga adigan kuu soo leexanayaa hadda ustaad siciid nuur guure jinni shumi insha allah
adiga goormaad fanka soo bilowday fanka haddii la goormaad soo bilowday isku da inaan badnaa muddo aniga hadda lixdan iyo xaraba konton iyo lix sanaa jiraa koodhe fankayga markaas soo bilaabay toddobaatan saddexdii aheyd laakiin wuxuu xoog u xoogeystay sideetanaydii iyo xoog u xoogeystay marka haddii aan soo bilaabo bilawgiisa waa tiro badan yahay waxaan ka bilaabay akademiyada xadmud fankii sugaanta waxaa lahay qolo qolo loo carbinaayay hidii iyo dhaqanka oo adduunyada loo gey jiray oo lagu faani jiray aan kamid ahaa waa gartay wa wa oo ciyaarahana waa wa waa ku jirtay miya bismillaah waa fanka waxaa kusoo galba ayada ciyaar layiraa bulan kasoo bilaabo bullo magaca hadda jini suba oo la sheegaya xitaa maxamed ibraahim xuseen madraawi markii loo keenay asaga agaasimo loo noqdo gacantay ugu dhigo yiri wiilkaa kan waa fan markaasaa wax walba adoo sameynaya toakoor waaba jinni ninkaan insimaba waa jinni jinni jinnigii ayaa waxaa heeshada gadaalow kasoo raacay waa jinni jinni markaas ii baxay naneesta heestii ugu horreysa waxaa sameeyey toddobaatan iyo shantii naaxiyadeeda ha waxaad kusoo bilowday ciyaaraha dhaqanka waxaa kuugu xigay laxankii kaban kale waa si aqalalo yaraan bartay waxaan kaban kale dadka banaanka ka bartaan ahay ha inaad kabaaa marka insha allahu meeshaasaan ka bilaabay marka heestaas hadda idaacaddii muqdisho in laga helayo in kalaana ogeyn waa tii burburtaye hees octoober la dhihi jirayo yaan ku bilaabay laxamka oo aniga qaada anigoo yar heestii igu xigtay heestii maxamed xaashin dhabac gaariye aniga markaas aniga kadibaa joogaad raa wiilkiisa ahay isagana waa de habeen walba wada kulmi jira odayaasha aniga hoosooyahooda lahay heestaa laleeyahay hayaanka meel fog baa ilaa camal beegsama habeenkii socod miya qaliif u qaado qaliif soo cusbaado waa heestaadii labaad waaya daloole dab markaa ku joogsadaan dabqaad haddaad marka ka durkaa daana marka igaarsaniyeyda axmed beexa waxaa iska lahay axmedaa iska lahay wiil yaroo anaga heesta eh, cabdulaahi cabdulaahi shariif baastow soo ma ahayn baasto waa qaada haa waa garta laxanka adiga miya Ah, laxanku waa aniga Eh, riwaayad kale waxaa jiri jirtay oo layidhaha bilama rabto dadkaa koodiyaasi bilaani may ku beeraan oo qoomaal oo yacni atoore ka ahaa oo siddeetan iyo shan kimi ahayd waa qaraayada oo afar hees ay ka sameeyey cumar bin cabdullahi lawal heestaa ku jira xitaa ay aadan maxamed saaxin la dhihi jiro asigana cokad ahayd riwaayadaas baa afar heesa ku lahay marka heesta ugu muhiimsan waxaa layidhaha bilama rabto dadkaa koodiyaasi bilaani may ku beeraan waa hees Ya, maya waa may may waaya waa kuusoo laaban doonaa marka kolley sideetan iyo saddexdii aa ocodka soo wareegay ilaa aabe riwaayadihii jumcaka aka shooyalood iyo waxaas riwaayadahaasa xagtaa wax kamid aan wax ku lahaa ahaa oo anigana kooxdaasa kamid ah jin jin sumi markaasaa sumi markaasaa lagu daray oo riwaayadaha jilaa aan ka noqdo komitista oo qosolka iyo waxaa aad iyo aad jin sumi sheekir ees dalab ku sameeyey marka oo jinoolo oo qaadaya oo jinoolo matalaya ha m- shumida meeshaasay jinnigii ka raacday marka isumi halkaasay ka soo raacday wixii ka dambeeyey adigu heeso badan aad sameeyo rag dad badan aa soo saaray hadda markii loo soo dhaco iidloo kale heesaa balo balo oo qaado heesaa oo balo awaadka intaan ka ahayn heesaa oo yacni isaga uu kusoo baxay Mhm. aad iyo aad aad aad baan ula socdaa waa waa kugu soo laabanaya ustaad eh, waxaan aadayaa markaan Aya dhanka abuur.
iyo magaalada jigjiga oo uu khadka telefoonka kaga jiro Eh, fa- suldaanka geeska eh, dabcan eh, fanaan beryahan dambe iyo weliba muddooyinkanba eh, soomaalidu ay aad magaciisa iyo codkiisaba u garanayso Eh, suldaan seeraar aad guhaad iyo aad suldaan soo dhowow
waan dhowahay walaal aad baa umahadsan tahay jacfar waan ku dhowahay waxaan kaloon aada u salaamayaa macalimiin waaweyn baa meesha ku jirta abwaankaygii iyo abwaanadaydii weye abwaankaygii iyo maal mulaxanistaygii khaaska ahaa oon aada uga dambeeyo u salaamaya aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad Eh, waa way kaa qaadeen dabcan khadka bayba kugula jiraan Eh, waa ka suldaan- qaadnay maasha allah suldaan waan ka qaadna waan ka qaadna adigoo un heesaya oo heesba heestay ka daran tahay soo tuuraya ayaa eh, eh, lagu arkay Eh, goormaad fanka kusoo biirtay
waa sax waad mahadsan tahay walaal jacfar fanka waxaan ku jiraa muddo iminka shan sano iyo bar laga joogo yaan ku jiraa fanka waa gartay shan sano iyo bar Eh, heesaha aad soo saartay shantaas sano iyo barkaas imisay gaarayaan wallaahi horta ma xisaabin karayo aad bay u fara badan yihiin waa gartay weliba inta shaac baxday intaan shaac bixin baa ka daran wax saddex sano wixii ka horreeyey fankaygu mid shaac baxsan muusan ahayn laakiin sanadihii dambe iyo shaac baxay waa gartay marka heestii kugu horreysay oo aad adigu leedahay oo aad eh, ku luuqayso oo soo shaac baxdo ma xasuusan kartaa haa heeskii ugu horreeyey een, ku luuqeeyo waxaa la dhihi jiray qoraxay hees qoraxay loo sameeyey bay ahayd qiso rumayna ka turjumaysay ereyada waxaa lahaa een, abuu xuseen sheekh biixi laxankana isagaa lahaa waayahay eh, suldaan dabcan heese fara badan baad qaadaa oo aniga laftirkeyga aan aada u jecelahay Eh, waxaan jeclahay inaan ku bilowno hees la yidhaahdo aamina oo aniga aan aada u jeclaaday eh, ina soo jiidatay dabcanna bulshada soomaaliyeed ee baraha eh, lagu wada xidhiiro ay aada u hadal hayeen heestaasi abwaan eh, cabdulaahi xawayaan baa alifay eh, ustaad eh, jinni ishumi baa laxanka saaray codkuna waa adiga marka waa kugu soo laaban doonaa isla heestaas abwaanka haddii aan aado abwaan heestan waa hees dheer oo aamina baa la yidhaahdaa Eh, maxay tahay heestaasi maxay ku timid ma qiso dhab aba mise waa iska mala awaan bulshadu way ku wareereen waxay u qaateen dadkii inaan qisa aniga igu dhacday ama suldaan ku dhacday kolka commentigaad akhrido waxay u haystaa labadayada shimishimi isaga ka reeba tirada waa gartay aniga jinni ishumi baanba u haystayba inay qisada ku dhacday adiga waxaa tiri aniga iyo suldaan baanu noo saaray
Ah, commentiga markaad akhrido in weliba suldaan ana xaggayga loo badinaya waxaa leeyahay ilaa baan gabadh fiican kusi nin fiican baa tahay marka waxa weye in ah, waa qisa jirto waxay ka dhacday xamar ka dhacday iyo jawhariga halka ay sida ka muuqato heesta Mhm.
wiilkii ay ku dhacdayna wuxuu degan yahay qolka aniga iminkaan kagala hadlayo hoostiisa
waa gartay marka daahir iminkana isaga halkan aad baan uga salaamaya gabadh ina xamar baa lagu qabaa waa qisa jirta waa dhacday anigana iyo suldaan midna maaha laakiin arrinta waa arrin jirta oo saxiibka ku dhacday wey waana iga sheekeeyey markii iga sheekeeyay baan la qaybsaday xanuunkii marka waxaan damcay inaan hees ka sameeyo markaasaan wallahi ninkan waa inuu aad ka samaysiisa gabadha ha ninkan ninkan ninkan ninkan saaxiibkaa ah ee aad wada ninkan degantihiin saaxiibkaaga gabadha jacaylka ku dhacay ee dee xanuunkan kaaga sheekeeyey waa inaad ka samaysiisa gabadhii gabadhii iyo wiilkii aad nadiif kala dhigto gabadhii inaad ninka uu cafiyo oo maaragtay maadaama waxaan calafkaga calafka dee ilahay baa qaybiya isagu maaragtay gacanta manu ku haysan inkastoo ruux haddaad iskasa isu jeceshiin inkastoo dee hadallada ka muuqata isagu nin fulay oo ahaa una sheegay nin jacaylkiisii ha wala aamus garanayso haddana hadduu calafka fulay way sii lahay maadaama calafka ku lahayn waa in loo kala duceeyo wey dadki in farqa la isugu xidhan ma ma kuu sheegay waktigay dhacday ee qisadaasi niyow ina wakti wakti fog ma ma foga ma foga ha a marka halkaasay ka arkeen dadki waxay saasay leeyihiin marka bulshada waxaan soomaalida waxaan u sheegayna arrintu waa arrin jirta wa nin saaxiibkayna ku dhacday gabadhuna xamar bay degan tahay arrintuna sa- sidaa aan aan u sheegno weeyaan Eh, waayahay eh, s- eh, siciid siciid siciid eh, nuur Ado.
guri jini shumi eh, dabcan heestani waa ay Waa- dheer way dheer tahay heesaha dhaadheerna dabcan ragga ee laxanka sameeya eh, aad bay eh, eh, eh, u dhibtaa oo way ka sheegtaan sidee kugu fududaatay adiga heestan Nacam.
inaad eh, eh, laxankaas u samayso muddo intee la-eg bayse kugu qaadatay walaalo macaal aniga horta sideedii markii hore waan soo macaadayo markii fanka yacni laxnada bilaaba heesa dheer dheera waagaas la samayn jiray oo qisooyin u dheer u badan marka waaba ka helaaba heesta dheer anigu waa ka helaa si loo marana waan aqaanaa kowdhe haddana heesta sidii xanuunkii oo igu soo gudbiya abwaabkii igu soo gudbiyey yaa adigana xanuunkii ii qaaday oo laxamka inaan qasab waxay igu noqotay inkastoo markii hore aan idhi war waxaan waa dheer tahay muddo dambe ugu soo celiyaan heesta horta yaa qaadaya waxjine heesta tirada badanne waxaan fiiri cidda qaadaysa ii sheeg markaasuu ri da suldaanaa qaadaya markaasaan suldaan haa ooba suldaankayga haa ka bax marka iska soo wareeji aa qaanay mar baa hadduu suldaan qaadaas aniga aqaan sidan yeelaan markaasaa baashi habeen fiican oo ilaahay barakeyna waan iskula kulannay sidaasaa laxabkii iigu fududaaday oo aan ku horeystay farasko rag waa kaas hadda oo heesta waxay noqotay wax laga laga sabri karin suldaan eh, heestu waxay leedahay anoo gaari wada dadan deegaan dheer usii wado duhur xamar ka soo baxo Sii wado.
doogu quruxdu leeyiyo Ah.
daawanaya kaymaha Ah.
rabbi noogu deeqoo laga helo Rabbi dalkeenno noogu deeq.
ciiddiisu tahay laga dahab helo dalkeeniya Ah.
ha jawharoo dalxiis loo dalag iyo beeruhu durbo wada baxeenoo intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan Ahay, duleedkeedii maan iman nacam aad ha maya heeskaa jacfarow wallaahi heeso badan baan qaaday wuu abwaankuna la xameeyey abwaankuna uu sameeyey laakiin heeskaa si gaara baan u jeclahay anigu aad iyo aad waa la wada jecel yahay Waa- keligaa maaha dadka dhanaa jecelniyo heestaan amina aad iyo aad marka Mar- heesigu qaalaa weeyaan waana de hees fanaan soomaaliyeed baan anigu ahay dhulkaygii hees ka sheekeynayo weeyaan iyo wanaagiisa iyo quruxdiisa Nacam.
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waayahay bal heestaas dhulkayga meelo kamid eh dhulkaaga waa badan yahay dhulkayga meel kamid eh meelo kamid ah qayb ka mid a aad iyo- Ah.
aad iyo aad Ah.
waayahay marka eh, bal heestaas dhegaystayaasha aanu u ciyaarno oo hanala dhegaystaan intaanan weli maql intii maqashay oo weli madaxa usii ruxaysana bal mar labaad iyo mar saddexaad ha kaga bogteen eh, barnaamijkan cawayska ee idaacadda v o a Eh, kusoo dhowaada heestii aamina aminay darenkii dugsigeennii barshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumar ugu nasiihi badan waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidaadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib u hay xishada yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdego ma fiicna dib waxay xishada yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale anoo gaadhi wada dadan degaan dheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kayma rabbi noogu deeqe laga helo dakeeno ciidiisu tahay dahab anoo gaadhi wada dedan degaan dheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kaymaha rabbi noogu deeqe laga helo dalkeeno ciidiisu tahay dahab jawharo dalxiis loo dalagiya beeru durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman jawharo dalxiis loo dalagiya beeru durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman gabadhii ii deeqdood dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag gabadhii ii deeqdood dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag inuu cashaq idilayana anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii sow qulubtood ima degin inuu cashaq idilayana anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii sow qulubtu ima degiye dabadeed taliintan ugu dhoofa dibadaha intii aan dadaalan durba soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaran ka soo degay dabadeed tacliintan ugu dhoofa dibadaha intii aan dadaalan durba soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaran ka soo degay aaminadan dadeediyo hablahaba ka doorteen doonaayo guuriyo aroos loo dabaaldego dadku wada ogaadaan dadku wada ogaadaan aaminadan dadeediyo hablahaba ka doorteen doonaayo guuriyo aroos loo dabaaldego dadku wada ogaadaan dadku wada ogaadaan naftu hadal ay diido u daran qulubtana sow dareen kumaan helin inaad dadab lagula jiro midaan dumarka caashaqaye ka caashaqaye midaan dumarka caashaqaye naftu hadal ay diido ku daraan qulubtana sow dareen kumaan helin inaad dadab lagula jiro midaan dumarka caashaqay ka caashaqay midaan dumarka caashaqay warkii ay daldalayeen dadku inaan dhibsanayana wejiga waxdiide ka ilaalsha daymada ilaa aan ka daba hadho miyay hadalka daayeen abwan heesaha adigu aad samayso ee intooda badan inta hadda aan anigu soo xushay gaar ahaan waxaad moodaa magacyadooda in ay yihiin magacyo gabdheed dhammaantood ha
gabdhaha maxaa kaaga dhex lumay ina waxaa iga dhex horta ruwaada heesaha haddaad maqasho waxay ka kala tahay xagga dumarka rag waa ammaan uma baahna ma garat marka ina gabdhihii yaa ammaan u baahan markaad ammaan bilaabaysana horta waa inaad xaafadaada ka bilowdo waa gartay markii hore xaaskaygaan ka bilaabay siciid nuur goona udhibay khadra xaaskayga markii labaadna suldaanan ku bilaabayena gabadheeda yar baan udhibay hibo halkaasayna kasii socoto gabdhaha maarata ay ammaan u bahan rag waa ammaan uma baahna nin nin madaxooda u baahan in la ammaano mooye ragga kale ammaan uma baahna iyagu waxay ka sidan tahay waa gartay aad iyo aad heesta hibo ood soo hadal qaaday ee, waa hees aad u macaan oo ee, ee, way ka horreysay dabcan heesta hadda aan ee, ee, dhegaystayaasha u cayaarnay iyay qusaysaa baad tiri heestaas in markii heesta xaaskayga aan sameeyey iyo haddana waxaan leeyahay gabadh yar marka waxaa tii gabadhaadana yana bilaa hees ku dhicin aad iyo aad ee, hibo is- ee, hibo ee, waxaa ee, laxanka u sameeyey isla ee, ee, jimmy ishumi siciid nuur guure heesaan in suldaan iyo eh, maaragtay iyo waxaan banaanka keenay waxa- waaweyn oo dhan waxaa saaray labadan fardeysa iyo heesaan oo dhan waxaa saaray jimmy ishumi baa saaray Ee, ilaa iyo labaatan waa ku dhow yeena malaha ah heesaha heesaha laxanka ii saaray siciid nuur guure waa koob iyo labaatan wow heesaha adigu aad samaysay ee, siciid nuur isaga aniga keliga ii saaray siciid nuur guure waa labadii kun iyo shan iyo tobankii ka ku bilow ilaa iyo hadda laba kun iyo sideedda koob iyo labaatan hees ma sahlana Ah.
Ee, bada hadda heesahaasna ma soo wada gaarin ee, meel baad Ina- ku ee, qarsateen baan filayaa suldaan seeraada koob iyo toban buqa lacag- aniga aniga aniga dhinac kale u janjeersaday baan filayaa oo maadaama aan aan suldaanka si gaara u taageero kuwiisoo keliyaba ay soo gaaray ama suldaan koob iyo toban Ah.
heesa siciid nuur guure lix iyo xameey marka ee, hibo ee, iyadana ee, Waaw.
dhulkii ee, hooyo ee, qaybo ka mida ayaad ee, soo qaadanaysaa ood leedahay ee, daawus Ahoy.
lamoodiya ayaa kusoo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buurna kula dega suldaan heestaas markaad qaadaysa adigu ee, ma- dareen gaara ma ku gelisay maadaama abwaankaagii iyo ee, gabadhiisii ee, labadaba ay meesha ku wada jiraan aad aad bay ii gelisay waxay ahayd heeskii ugu horreysay ee abwaan cabdulaahi xawayaan oo halkan anaad uga salaamayo een, uu ii diiday bay ahayd dee dareen gaarna way ii gelisay waxaa muusiga quruxda badan u tumay saaxiibka heeno adlabaajow oo halkan isagana aad uga salaamayo dee laxan aad u qurux badan laxan aad u qurux badan ayuu saaray macalinkaygana dee heeskuna ee, waa si abaanku sheegaya dhulkaygu fara badan yahay herar janno weeyaan heesku ee, Ah, sooyi nacam.
degmo iyo meelo qadiimi ah oo khaasa bay ka hadlaysaa heesku dee waana qof wanaagsan oo meel wanaagsan kasoo jeeday ka turjumaysa aanu wada dhegaysanno heestii hibo waxaa ereyada u sameeyey abwaan cabdulaahi xawayaan oo khadka ku jira laxankana waa ustaad jini shume oo isna khadka ku jira codka macaan ee aad ku dhegaysan doontaanna waa suldaan seeraar guhaad oo isna khadka ku jira dhegaysi wacan hiboy dabcigayo qurxaad midaawada midda dumaru sidaatee sharaf iyo dulqaadiyo asluubdaa insiiye damiiriya dadnimale naftu diidin baatee dig iyo waryo doogii bilcil buuriyo yo caala iyo dayn darmaan lagu gardashayo ducawaalid sidaato dumar ugu sarrayso daahir lagu dhalaatee dig iyo awariyo doogii bilcil buuriyo yo caala iyo dayr dar horma lagu gardasho duca waalid sidato dumar ugu sarrayso daahir lagu dhalaate gashamiyo darooriyo arsaha dalxiis leh daa'uus la moodiye yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula degaa gashamiyo darooriyo arsaha dalxiis leh daa'uus la moodiya yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula degaa
barnaamijkii cawayskana waa naga intaa waxaannu ku soo qaadannay waraysi aannu si wada jira ula yeelannay laxamiiste siciid nuur guure jinni ushumi oo nairobi jooga fannaan suldaan seyraar guhaad oo jigjiga ku nool iyo weliba abwaan cabdulaahi xawayaan oo gobolka michigan ee dalkan maraykanka ku dhaqan toddobaadka dambe hadduu alla idmo waxaad dhegaysan doontaan qaybta labaad ee waraysigan oo ay heese badan iyo weliba sheekooyinkii ay ku yimaadeen ku jiraan inta ka horraysa waxaan dhegihiinna kaga sii tegayaa heesta hibo nabadgelyo
burqodi dhagax madow iyo dekadiyo kuna gadood dumar wada asluubu dainkeenu dhaliye dinta dhaxal u yeelo deganaasha iyo sharaaf iboy dunida kow noqo burqodi dhagax madow iyo dekadiyo kuna gado dumar wada asluubu dainkeenu dhaliye dinta dhaxal u yeelo deganaasha iyo sharaaf iboy dunida kow noqo nasabkii duriyadiyo garidaa cadaatae xurcaynta dunido dabci iyo waanaglo ninku calabku kugu daro doqa kula wadaago iboydaa wadaate nasabkii duriyadiyo garidaa cadaatae xurcaynta dunido dabci iyo waanaglo ninku calabku kugu daro doqa kula wadaago iboydaa wadaate gashamiyo darooriyo arsaha dalxiis leh daa'uus la moodiye yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula degaa gashamiyo darooriyo arsaha dalxiis leh daa'uus la moodiya yaa ku soo dalmariyo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula degaa